asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aaraaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtida maanta ee aan isku dayno in haddii eebba idmahayo ay noqoto mid dheelitiran dhanka dhahista iyo dhanka dhawaqa erayada iyo kuwa haddii eebba idmahayo dharbaaxaysan ee erayada dhammaan dhowga ama dhamminta u baahan kuwaasoo laga yaabo in meel fog laga soo hinjiyo amaba laga yaabo inay yihiin kuwo waraamis u baahan kuwaasoo laga yaabo inay yihiin kuwo dacyarta iyo dadka qaarkiiba ama reer magaalkuba intooda badan ay ka xog la-yihiin maantana xubinteennan murtida maanta idamkii iibi waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeennii caalamiga ahaa qayb ka mid midda maanta aan kusoo qaadanaynana waa mid ka mid ah ilbaxnimada iyo dhibaatooyinka ay keentay dhegaystayaal sidaad u ogtihiin ilbaxnimadu dhib badan ayay keentay dhibka badane ay keentay waxay tahay dadkii inay noocyo fara badan u ekaadeen oo qaar aad moodayso inay geesi leeyihiin sheekadan markaa waxay ku saabsan tahay nin ayaa waxa uu ahaa nin reer magaal nin ildheer oo aad iyo aad u ildheer dadka magaalada joogana aad iyo aad u kala yaqaana ama dabeecadahooda iyo bidhaantooda qiimeeya iyo waxyaalaha ay ka shaqeeyaan bannaanka kaga dheriga ama dushaa sariyasheedda ka eega ninkaa isaga ah nin hadal badan ayuu ahaa waagi dambe mar walba waa uun la soo xidhaa kolba waxbaa lagu eedeeyaa dhibaatooyin fara badan ayuu la kulmay waagi dambe uu iska aamusay markuu iska aamusay ayaa la yidhi hebelow maxaad u aamustay niman baa waraamiyey oo qodoqodeeyey oo inay ka hadlayaan bay damceen markaasuu war niman yahow sababta aan u aamusay miyaan idiin sheega saa leeyahay baldhoo sheeg wuxuu yidhi haddaad dhahdo ey ay dhalay mid ey ay dhalaya ayaa ku ag marahay haddaad dhahdo jaajuus jaajuus dhalayna mid laba jaajuus ay iska dhashay ama jaajuus jaajuus dhalay ah ayaa ku ag maray haddaad dhahdo calowgiisa u shaqaystay mid calowshiisa u shaqaystaa baa ku ag maray uurgaslow haddaad dhahdana mid uurgasla ah ayaa ku ag maray laba aflow haddaad dhahdo mid laba afla ah ayaa ku ag marahay tuug tuug dhalow haddaad dhahdo mid tuug tuug dhale ayaa ku ag marahay haddaad dhahdo khaa'in khaa'in dhalow mid khaa'in khaa'in dhale yaa ku ag marahaya intaasbana midkii aan adiga ku xidhin ama aan ku dacweynin ama aan ku qabsanin caloosha ayuu wax kuugu hayaa waxyaalaha uu kuu hayaa ee dhibka ahe waaweynna waxaa ka mid a ayuu yidhi ee lagama soo waaqsadaanka ah ama aan la qarin karin waxyaalaha farada badanee aan sheegnay qayb ka mid a ayuu ku dhibaataynaya waana dhibaatooyin adiga kaasoo gaadhahay markaan arkayba dadkiiba inay noocyada u bateen ayaan aayar iska aamusay ee miyaan ku khaldanahay haddii aan dar ilaahay u aamusay ama aan lafahayga u gabaday ayuu ninkaa isagii ihii ku jawaabay mahmaahda maanta eaan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta ilamkii iibi waxaa la yidhi mantag meeshaad rabto kuguma simo waxaa la yidhi mantag meesha aad rabto kuguma simo